telefoonkan oo ii qabo bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan ummadda reer puntland dhammaan meel kastay joogaanba ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo taariikhdu ay tahay bishii tobnaad saddexdeedii waxaan jeclahay inaan fasax gaaban u qaato nairobi iyo zambia waa socdaal runtii iska fasaxa wax shaqaha oo ku jirta shaqo madaxahoo mas-uulahoo meel baxay shaqo waa gelayaa kolley dad badan oo aan arkayaa waa jiraa nairobi waa socdaal sagaal maalmood insha allah qaadan doona shan maalmood iyo shan maalmood bay noqon doonaan haddii alla idmo dhammaantiin waa idin salaamayaa waxaygu waa uun dardaaran iyo caddayn dardaaranku waa ummadda reer puntland oo aan leeyahay midnimadiinna iyo dowladnimadiinna iyo qarannimadiinna iyo nabadgelyadiinna in la ilaashado waxay la tahay inaanay suurtagal ahayn waxyaabaha hadda boosaaso runtii laga sheeg sheegayo dad badanoo horumarka diidan waa la sheegayaa waxaan jeclaan lahaa wax walba wada hadal in lagu dhammeeyo dowladdu waxay haysaa danta ummadda wixii dadka u wanaagsanna waa ku qasbannahay inaannu samayno waxaan runtii ku tala bixin lahaa idiin soo jeedinaya in la ilaashado deganaanshihiinnii iyo nabadgelyadiinnii iyo midnimadiinnii taladii dalka aad ku soo dhiqi jirtaan weligiiba waxaan rabaa arrin kale runtii inaan xuso shir baa wuxuu ka socdaa meesha la yidhaahdo kismaayo laygu yidhi axmed madoobe ayaa u baaqay shirka ah ra'yi ahaan anigu waxaan arkaa ra'yigaasi shirkaasi inaanu ahayn shir muslaxad u haya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba waxaan ku talin lahaa shirkaas in dib loo dhigo waxaan ku talin lahaa in la wada hadlo waxaan ku talin lahaa shakigan laga qabo dowladda federaalka inuu ka baxo meesha oo wada hadal runtii looga saaro waxaan u malaynayaa habka marinka hadda loo marayo la sheegayo inuu marin runtii aada u qaldan uu yahay ummadda soomaaliyeedna aanay jeclaysan doonin waxaan leeyahay madaxda qaranku ha wada hadleen ha laysu yimaado miiska ha laysugu yimaado wixii khilaafaadahee jira ha laga wada hadlo haddii ay jiraan dowladda wax lagaga cabanayo federaalka laynoo kala turjumi maayo haddaynu nahay maamul goboleedada laynooma kala turjumayo waa inaynu si toosa u abbaaraa xamar laysugu tagaa sida awalba laysugu tegi jiray laga wada hadlaa madaxweyne farmaajo waxaan kula talin lahaa adaa madaxweynihiiya inaad yacni liadership roolkaagii qaadatid madaxweyne kasta ama dowlad kasta ama maamul kasta bartay tahayna aad ugu tagtid wixii khilaafiha jirana miiska la soo saaro waxaan leeyahay sida ugu habboon ee loo mari karaa inuu kaa noqon doono haddii waddo kale la damco in la helo waxaanu arkaa anigu waddo sax inaanay ahayn shirkanna waxaan ku baaqi lahaa anigu dib ha loo dhigo ha laga horraysiiyo in laysu yimaado wabilaahi towfiiq aad iyo aad baan idin salaamaya